bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaaray heraafayla qodobada wararka idaacadda warsan heraabtun sinhaytona mibanku wiina wasiirka amniga ee dowlad goboleedka galmudug yomibaa sheegay intiioo iska intii miba sheegay intii usa iskuday dilku badbaaday jiidka qaar ee magaalada muqdisho oo hiran iyo weliba banaanbaxa ku dhii doona magaalada caasimadda weli coldoon oo muddo sanad iyo barku badan kiirinayay magaalada hargeysa ee xarunta somalilan shalay xoriyadiis iyo reedan heli mibana eheladiisa dhawaayana dhiyowka werigaas golaha wasiirada dowlad goboleedka galmudugna gaalkacyo iyo shalay sharkuwaadhadan xaalado badan iyo ku hadleen siyeetan shan kiis oo cusub oo covid toban sagaal ah ayaa laku helay guda wadanka soomaaliya kooxda g nty oo coronavirus kala dagaalamahay labaatan iyo kow bilyan oo dollar
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
taariikhda weliba ka beegantaa toddobada bila lixaad ee sanadda labada kun iyo labaatanka heraabnimo axad ow akhyaaray ha ka dhowaada warkii idaacadda warsan oo faahfaahsan wasiirka amniga dowlad goboleedka galmudug yamiba uuse sheegay intiisu ku badbaadi isku daydil wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug axmed macalin fiqi oo warbaahinta kala hadlay magaalada gaalkacyo miba faahfaahin ku bi-ay howlgale ciidamada ammaanka iyo kuwada magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug iyo falal amni daro oo usa sheegay intii ku horseedan wasiir fiqiya sheegay inta intii ciidamada howlgalka iyo gobadan miino nooca uga baabuurta laka dhejiyo oo usa sheegay intii lalfadaay inti baabuurshii laka dheji iyo saas haatow inti la qobday lanku tirsanaya al-shabaab oo magaashii ka sheegay aweysa kaasi uuse sheegay intii usa fadaay intii usa fuli fal amni daro ee saas haatow maba uuse sheegay intii ciidamada ammaanka iyo haleen xogta madaxdii al-shabaab ee gobolka mudug laakiin mayba iska da-een intii ciidamada ammaanka gobodan oo usa dagaalamay saasna laka toogdi wasiirka arrintaas ku hadlaya maalmahan oo dhan waxaan ka wadnay howlgalla amniga la xiriira gaar ahaan midka muuqda oo maleeshiyaadka iyo xarayntooda iyo ku saabsan iyo jekbointyada in laga wareejiyo waxaa barbar socday howlgallo kale oo argagixisada oo runtii halkan ukumo xoogan ay u yaalaan oo sababay inay dilaan yani dad badan oo muhiim ah bulshadan ka tirsan waxaa jiray unugyo ka tirsan wasaaradda amniga oo kaashanaya ciidamada danab runtii maalmihii lasoo dhaafay waxay qaadeen howlgallo guulaystay oo argagixisada dadkan u hanjabi jirtay ee la deganayd lagu qaaday waxaana lagu guulaystay xalay ka hor dharaad waxaan qabanay miino kuwa baabuurta lagu dhajiyo oo hadafkeedu ahaa in aniga oo wasiirka amniga galmuduga baabuurka la igu dhajiyo kadibna halkaas maaragtay khasaaro uu ka dhasho miinadaas markaan qabanay waxaan dabagalnay dhammaan kooxihii ka dambeeyey waxaana ku guulaysanay xalay mid ka mid ah kooxihii miinada soo geliyey oo argagixisada halkan wakiil uga ahaa laakiin bulshadu ganacsado caadi ay u taqaanay oo biyaha gegeyn jiray oo la yidhaahdo aways macalin maxamed xasan in xalay fiidkii lagu qabtay magaalada gaalkacyo koonfurteeda asagoo miino wada gacantiisa ku wada marka uu maaragtay meelna gelin rabay ninkaas odagaa markii la xiray oo interview la weydiiyey wuxuu isna sheegay amiirkii deegaankan qaabilsanaa oo runtii isaguna howlgallo badan oo dad muhiima lagu dilay labadooduba iyo kooxa kale oo ayaga waliyaahay ay halkan ka fuliyeen waxaana ninkaas la dhihi jiray maxamed xasan faarax
dhanka dambooyntii shacabka ku nool deegaanada galmudug gaar ahaana magaalada gaalkacayo yamaybaa anka baaqay intii oo la shaqeeyaan ciidamada ammaanka islamarkaasina iyo annagana waxaanu gabaadsiiyow si uusa hadalkan dhankii dadka nabad darada ku shaqeeyow dhinaga magaalada caasimadda ee muqdisho una fiirinona waliba laakuwarmaha ee intii jidadka qaar ee magaalada muqdisho hiraabtun hirayin oo banaanbaxyana la hadalhay intii magaaladaas ku dhii doonan saacadaha dareere ee geeka wararka hanooderow magaalada caasimadda ee muqdisho yimi baa sheegaan intii qeybo kumida ee magaalada lakuweda inti geeka kudhii banaanbax baleerin oo uuse haqaban qaabay maamulka gobolka banaadir kaasi oo laga taageero dowladda soomaaliya banaanbaxgun iyo wararka la helo miba sheegaan antiusey koo laga taageero hadalkii shalay madaxweynaha ee dowladda federaalka farmaajo uuse ka sheegay furowka kalfadhiga toddobaad ee baarlamaanka kaasi oo ahay intii use codsada intii gobolka banaadir uuse matalaad kuwaalada xildhibaanada aqalka sare wararka la helo miba sheegaan banaanbaxyaalka intii oon iska kooyida anan goobo gaara oo ku miday isgooska kilomitir afar saasaata u taalada daljirka daasoon ee degmada boondheer islamarkaasi inay ku qayb gala doonaan mas-uuliyiin ku tirsan dowladda federaalka jiidka qaar ee magaalada muqdisho iyo hiraabtun hiran mebana la aragaya leeray ciidamo badan oo ku tirsan ahaan dowladda soomaaliya haana socod jiidadka qaar diidaan intii oo maran baabuurto dadka shacabka iyo weedadaan jiidka hiran ee magaalada muqdisho meba ku mid aha jidka isgooska jubba ilaa degmada xamarweyne qaybo ku mid ah jidka maka almukarama maybana el aragaaye saddex deegaankii hossheegaha ee dadweyne eedan badan oo lawaayaw maadaama landiidi in isdareerako baabuurto noocodii shalduun ee jidadkaasi magaalada muqdisho iyo horey mayba an ku dhiya banaanbaxii shalduun aana si oo dowladda laka taageeray iyaanu laku horjeeda laakiin mayba nagadaana laakiin yo annagana haano walbahan kordhiina weriye cabdimaalik coldoon oo sanad iyo barkubadan ka hirnaayay magaalada hargeysa xabse kiyaalaya shalay la dhiiyo oo ehladiisna si wiinhan dhawaayan xorriyadda use cabdimaalik rednancy urarka saxafiyiinta soomaaliyeed ee s j s meba use hadhawaayay xorriyadseynta weriye cabdimaalik muuse coldoon oo sabtadii shalay ee lita bille joonka beeganayti coldoon iyo muddo sanad iyo afartan iyo sagaal hamiinka jari xabse kiyaala magaalada hargeysa baleyska magaalada burco ee somalilan iyo xasaga intixaabi weri cabdimaalik muuse coldoon tomiyo toddobadii abriil labada kun iyo toban iyo sagaalkii kureed mudiis warbixin dhaliil hayti isu ku qori bartiis facebooka liti juun labada kun toban iyo sagaalkii iyo xeer ilaalinta ka eedaytin faafyowka warar lidig ee somalilan iyo baahiyowka warar been abuur ee siyeedii julaay labada kun iyo toban iyo sagaalkii maxkamadda gobolka maruudajeexa ee hargeysa ku xukuntay saddex sano iyo bar oo xabsee use oo ku hadlaya shir saxaafadeed oo uuse ka gobaday shalay magaalada hargeysa weri cabdimaalik muuse coldoon iyo xaqiijiyey intii lahadhi efisna lanfadi waalidiintiisa qaar yimay baa hadhawaayana cafiska use madawiinaga somalilan use anfadi weri cabdimaalik muuse coldoon kaasi oo saddex sana iyo bar xabse ka xukmanay laakiin sanad iyo bar miyuuse ka jari xorriyaddiis use reedan haliye siyeedun ishan kiis oo cusub oo covid nineteen ah iyo laku heli guda waddanka soomaaliya wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya faahfaahin ku biidii wararka inkadu dambeeyey cudurka covid nineteen ee soomaaliya warbixinaha kubaddi wasaaradda caafimaadka maalintii shalaya san qornayti lita bille juun labada kun iyo labaatanka warbixinta covid toban iyo sagaal ee soomaaliya mayba la helay siyeedun ishan kiis oo cusub somalilan sideetii shan taasi labaatan isagaal iyo kumid ee somalilan laku heli gobolka banaadirna toban isagaal galmudugna toban i toddoba jubbalandna toban i afar koonfur galbeedna shan hirshabeellena hal mayba migil ku ahaa sideetan i shan taas oo covid toban isagaal ee xaalado cusub ee soomaaliya laku heli migil konton i siyeedo bilaana labaatan i toddobo toban i siddena kufay lahaadan dhimashana weliba la ribood gareeyay ilaa sida tirada guud ee guda waddanka soomaaliya dadka covid toban iyo sagaal laku heli ama ka dhihi weliba tiradii dheeraasi laba kun laba boqol siyeetan iyo sagaal mayba kufay lahaatay guudhaan intay cudurka waddanka hadeeri afar boqol soddon iyo kow dhimashadan waliba marahaytee guudhaan waddanka siyeetan iyo laba qofa akhyaaray surunka warkaasiinku kua haayay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo kumanaahan iskabahi banaanbaxyaal ku dhan ee cunsurnimada iyo kudhii guda waddanka u k dalka u k tobnaan kun oo qof ayaa ka beeraya banaanbaxyo ku dhan ee midab faquuqa oo ku dhiib magaalooyin shalduun oo kayaala waddankaas banaanbaxyaalka ayaa isku hindha tiri digniinta dowladda dalkaasi ee hasaartii oo haytay intii aan isbahow bileeran lankagobada korna fagaaraga qaybo kumida u k xilla coronavirus faafooshii la kuobsado banaanbaxyadan oo shalay galab ilaa xalay codsaday yamiba oo dareer yamiba kudhiya magaalooyinka kumid ahin london manchester iyo weliba magaalooyin kale maybana xiriiriyo lilayna ahaano kaloosan dalka maraykanka iyo weliba adduunka dacladiis ahaano si oo ku dhaliday dilkii george floyd oo biliibmay ku dhiib magaalada minneabolis ee dalka maraykanka banaanbaaxyadii london han iska bahan dadka iyo mayba goobo iyo hor tubnaayeen kumid tahay xafiiska downing street ee ra-iisul wasaaraha britain iyo minka baarlamaanka iyo oonaka qayli ay cadaalad ma jarta badbaado ma jarta iyo weliba meelo caanka noqotay ee black livis matter kumanaanka kun ee baarlamaanada ku qayb galay iyayana hogaaminta iyo talooyin kuqoytay hay-ada dowladda u k aanise oo si etion sheegay intilaku dheeradow nskwka dadka eedka anbadan waana la raha tilmaamo caafimaadka ee ka eedan shal dheeradowka si lanku fogaada khatarta la xiriira cudurka coronavirus xogeyaha umuuraha dibadda waa umuuraha guda ee britain oo saxaafadda la hadali miba iyo saacad ku hor banaanbaxyaalka an sheegtay intii muhiim muhiimadda yeelata shal dheernaanshada bulshada iyo geeska kalena taliyaha ciidamada beleska london iyo amartay intii banaanbaxyadaas ay sharci dare waana walla ku qobada hanisbahowka badan maraykankana mayba askar booliis american ee laga dacweeyay intiyo shal tuuran lan eedan wing oo banaanbaxyada ku mid tahay lambalan oo ku tirsan beleeska maraykanka mayba la ka oogayay dacwadda intiyo dhibaato qof muwaadin anjasden reed madi la duubiyo oo dhulka ka tuureen toddobaatan shan jara banaanbaxyaalka kumid tahay kaasi oo hadeeri dhaawac halise aron talkis oo ee soddon iyo sagaal jar iyo robert oo soddon iyo laba sano jir ah iyo new york sheegay intii wal dambeeyo ongalna damaanad lan iyo ladhi mibana wajahaana toddoba sannadood oo xarige khamiistii mibaa la argay oo shal tuureen langda-e oo eedawinkaasi oo madaga la galay xaaladda jahwaraarsan ee ku teegan gudaha waddanka maraykanka akhyaaray warkii hiraabnama idaacadda warsan ee magaalada baydhabo kula dareertan iraabtan intaninka dhanyalankii warkaana dhaafana may barreedanku akhrisada kore isoo qoraala iyo weliba dhegaysiba ah mareegta internetkuna kalana w w dot warsan radio dot com